جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu doorka roon oo warka subaxnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan cadowga allaah ee magaalada muqdisho in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa ku dhawaaqay inay xilka ka xayuubin doonaan murtad aadan madoobe sidoo kalena ay soo dooran doonaan guddoon cusub shacabka ku dhaqan xaafadda soonakey ee magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay boob la damacsan yihiin guryahooda kulan u dhexeeyey waxgaradka beesha hiraab ayaa kusoo gebagaboobay degmada jowle ee wilaayada mudug beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola noola ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan cadowga allaah ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ee madaafiicdaas goordhow waxaan ka wareysannay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toosho jazaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax isniina taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri ciidamada mujaahidiinta waxay saaka salaadii subax kadib madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ay kufaarta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya dhawaaqa madaafiicda saaka waxaa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho allah fadligiisa xoogaha hordhacaan helin waxay xaqiijinayaan in madaafiicdu ay ku dhaceen gudaha xerada xalane walow si rasmi ah aan weli loo helin xogta ku aadan khasaaraha ay geysteen madaafiicdaasi saaka lagu garaacay xerada xalane ee kufaarta ay ku leeyihiin muqdisho gaar ahaan eelaboorka magaalada muqdisho walaalka abu xasaan madaafiicdan saaka lagu garaacay xerada xalane waxay imaanayaan xili dhowr jir ciidamada mujaahidiintu sidan oo kale ay madaafiic ugu garaaceen xerada xalan oo ah taliska ugu weyn kufaarta ay ku leeyihiin muqdisho waxaana sidoo kale maalmo kahor madaafiic lagu garaacay xarunta murtadiinta habar khadiija ee nabasugidda oo ah xarun ay gudaheeda ku leeyihiin xabsiyo dhulka hoostiisa ku yaala oo saliibiyiinta iyo murtadiintaba ay dadka muslimiinta si aada ugu tacdiibiyaan sidoo kale walaalka abu xasaan waxaa madaafiicdan saaka lagu garaacay xerada xalane ay imaaneysa xilli ciidanka mujaahidiinta ee ka jihaada magaalada muqdisho ay sii kordhiyeen weerarada ay ka fulinayaan gudaha cadowga allah iyadoo aan la socon in maalmihi lasoo dhaafay si xiriir ah loo beegsaday kontaroolya iyo saldhigyo ciidan oo murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha muqdisho sida dharkeelni oo saldhiga galbeed la beegsaday kontarool ku yaala degmada dayniila iyo sidoo kale kontarool ku yaala degmada yaakshid saddex maalmood isku xigta ayaa weerar kala duwan lala beegsaday kontarooladaasi ay murtadiinta ku dhibaateeyaan dadka muslimiinta sidoo kale walaalka abu xasaan madaafiicdan saaka lagu garaacay xerada xalane waxay kusoo aadeysaa xilli ciidanka mujaahidiintu allah fadligiisa allah uu ku manaystay guulo waaweyn iyo futuuxaad ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa la soconaa wilaayada hiiraan oo dhacda bartamaha soomaaliya deegaano kala duwan iyo mujaahidiintu maalmihi soo dhaafay la wareegeen sida aboori iyo sooman iyo deegaano kale halka sidoo kale dhanka shabeelle oo dhacda koonfurta dalka soomaaliya ay la wareegeen ciidanka mujaahidiintu degmooyin iyo deegaano kala duwan oo ka tirsan wilaayadaasi sida aadayabaal towfiiq ceelbaraf biicadde miir taqwa ceelbaacad alkowthar alcal axmed iyo deegaano kale oo ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe waxayna futuuxaadkani muujinayeen in allah fadligiisa gebiaanba uu fashilmay duulaankii cadowga allah oo kusoo qaad wilaayadka islaamiga dibna raayada tawxiidka looga taagayo degmooyin iyo deegaano sanadihii lasoo dhaafay cadowga allah duulaan uu ku qabsaday insha allah waxay xooga ah kusoo kordha duqeynta saaka lagu garaacay xerada xalana dhegeystayaashin waxay ku dhegeysan doonaan wararkii barnaamijyada dambe andalus haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo wajihaadukum mubaarak aad buu u mahadsan yahay tooshow in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada ayaa ku dhawaaqay in xilka ay ka xayuubin doonaan murtad aadan madoobe sidoo kalena ay soo dooran doonaan guddoon cusub cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha dawaaqiida kooxda riddada ayaa lagu shaaciyey in xubnaha golahaasi ay diyaariyeen mooshin xilka looga tuurayo murtad aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada xildhibaanadan oo tiradooda lagu sheegay in ka badan boqol xildhibaan ayaa waxay sheegeen in kulankooda uu kasoo baxay mooshin xilka looga tuuri doono guddoomiyaha golahaasi sidoo kalena lagu go-aamiyey inay doortaan guddoomiye cusub murtad aadan madoobe ayay ku eedeeyeen inuu albaabada u laabay xarunta daaquudka riddada kadib markii uu ka warhelay inuu socdo mooshin xilka qaadis ah oo isaga ka dhan ah murtad xildhibaan saadiq cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha riddadaha ee ka qayb galay kulankaasi ayaa ka warbixiyey qodobada ka soo baxay shirka ay yeesheen war-saxaafadeed kulan xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen islamarkaana kaga arrinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada golaha shacabka ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaallo mooshin dhammaystiran oo ka dhan ah guddoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe kaasoo yimid kadib markii uu ku xadgudbay dastuurka dalka xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka iyadoo kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhowaad saddex biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si khilaafsan sharciga si urakacna loo hakiyey howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka war helay inuu jiro mooshin ka dhalan maadaama mooshin sharci ah oo dhammaystiran oo xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka kow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ay keeneen in ka badan boqol xildhibaan oo u dhiganta tirada guud ee baarlamaanka haddaba waxaan u soo jeedinaynaa guddoonka golaha shacabka inay furaan baarlamaanka oo u xiran muddo ka badan laba isbuuc ama muddo ku dhow laba isbuuc go-aanka ka soo baxay xubnaha golaha dawaaqiida riddada ee xilka looga xayuubinayo guddoomiyaha golahaasi ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay aada isu soo tarayeen inuu jiro mooshin ka dhan ah aadan madoobe oo xilka looga qaadayo aad buu u mahadsan yahay cabdiqani shacabka ku dhaqan xaafadda soonakeey ee magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay boob la damacsan yihiin guryahooda warbixintan waxaa inoo diyaariyey nuur cali warsame abuushayba maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa sare u qaaday barakicinta ay ku hayaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyagoona boobaya dholalka dadweynaha boqolaal qoys ayaa amar lagu siiyey in ay ka guuraan guryo ay muqdisho ka deganaayeen soddonkii sanno ee lasoo dhaafay kuwaasoo isku soo baxyo cabashaha ka dhigay degmada hodan dadkan oo isugu jiray dumar rag iyo waayeelo ayaa ku eedeeyey xasan gurgurtay inuu dhulkoodii boobay kadibna uu ka iibsaday ganacsato iimaanlaawayaal ah meel annaga soddon iyo shan sana aan degannahay ma aqbali doonno mana doonayno ina maanta haddii ilahay raalli ka noqdo nin burcadbadeede lacag laga qaadi annagu nugula barakaciyo waxaan raalli ka nahay ma aha allayna barakaca nimankanna barakacaaya oo dowladna isaga kaaga dhigay oo dowlad ahayn aan ka hadlaynaa
ruurtoodan ilkaha ku qaadka la yidhaahday aynoo soo dhugnata barakaca waxaa la yidhi waxaad ku guuraysaan toddoba maalmood wax kasii hooseeya muslim baan nahay maxaan dhaannaa falastiin carruurteeda maxaan dhaannaa waxba ma dhaanno falastiin maanta falastiin waxaan dhaanno ilahay weri male falastiin carruurtooda la baabi'inahaya annagan lamid baana xaafadda zoonakey ee degmada hodan ayay gaareen boqolaal maleeshiyaad ah oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxayna amreen in shacabka deggan eryadaasi toddoba maalmood gudahood uga guuraan guryahooda isbuuc walba cabashooyin iyo qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo ka qayladhaaminaya boobka dhulalka ee xarkaha goostay ee ay ku lugta leeyihiin mas-uuliyiinta kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abuushayba kulan u dhexeeyey waxgaradka beesha hiraab ayaa kusoo gebagaboobay degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug sida warbixintan uu ku hayay cabdiraxiin sheekh cali waxgaradka beesha hiraab waxay kulan socday muddo maalmaha ay ku yeesheen degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay nuqabada wilaayada mudug ee beesha hiraab iyo mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee mudug waxaana kulankaasi looga hadlay qodobo dhowr ah uu ka mid yahay boobka khayraadka dalka uu ku hayo murtad xasan gurguurtay iyo madax ku-sheegga kooxda riddada soomaaliya nuqabada beeshu waxay baaq toobadkeen ay u direen maleeshiyaadka murtadiinta u nasab sheegtaa beesha hiraab haddii ay ka toobadkeenaan falka riddinimo ay ku jiraan ay si wanaagsanna u soo dhoweyn doonaan wixii ay la yimaadaanna loo lacageen doono insha allah nuqabada beesha hiraab waxay bogaadiyeen guulaha muslimiinta allah uu siiyey shirka shacaarkiisu waxa waaye fa ina xisballaahi hum lgaalibuun mujaahidiinta guulaha ay gaareen iyo farxadda aan helnay oo ilaahayna siiyana ilaahay hanoo siyaadi magaalooyinka welina gacanteena ka maqan iyo dhulkan weli cadowga ay ku dambeeyaanna ilaahay gacmaha mujaahidiinta soo geli cadowgana jab iyo hasiima allah ku waxaan rabnaa inaan cod dheer uga hadalno dalkeenna oo xaraasha iyo xasan gurguur oo uu si qarsoon gaalada iyo si muuqataba u wareejinayo waxaa la wareejiyaa qofku wuxuu wareejiyaa damiir iyo da iyo dadnimo iyo caqliga ka dhammaaday waxaa la wareejiya wax adigu aad leedahay wax adigu aadan lahayn haddaad dukaanin leeyahay inta furto tiraa dukaankaas raashinkaya hala kala qaato beenaad sheegaysaa lama welihid aad dukaanka maal uusan lahayn iyo dal uusan lahayn uusan waxba ka ahayn waxbana ku lahayn uu maalin walba dhiibaya waxaan leenahay ninkaasi iimaankiisi iyo diinkiisi waa gatay taman qaliil uu siistay dalkeenana waxba kama bixi karo wixii uu ansixiyay waxay noqotay ordogan inuu ku faano baarlamaankiisa inta hor tago khayraadka soomaaliya boqolkiiba sagaashan anaa iska leh baarlamaanka soomaaliya waa ansixiyey madaxweynaha soomaaliya waa ansixiyey inuu baarlamaankiisa ugu faano shanna waxaan siinayaa ninkaasi gurgurtaa hadda hadday wax ku tarayso waxaan rabaa inantaanan ku daro baaq aan u jeedinayo dadka la qalday oo la soo xashidiyey oo macawisleyda leh oo murtadiinta leh ee dabka lagu shubayo oo maalin kasta aan arkayno markii la qabto waxay leeyihiin tuutaha xoogaa nala kulugeliye waana la soo qalday habartay iyo aabahayna iskala joogaa ii fiicnaay inaan xamaali noqdaa ii fiicnaay ninka iga dambeeya hooyada cagaha u dhaq kuwa leh marka horeo la soo qalday hortaa ka fiirsada inaan la soo qaldin oo aan ilaahay diinkiisa iyo kitaabku soo duulin oo aysan balaayo xaabaqaad aysan u noqon wala dardaarmayna waxaan leennahay barnaamijkaas horena waa idinkala hadalnay haddana waa idinkala hadlaynaa ka soo laabta diinkiinna dalkiinna dadkiinna u soo laabta ilaahay u toobad keena ka soo baxa hadda maanta waxaan ognahay kuwa xardheer lagu haayo ama ceeldheer lagu haayo oo hiraab ah oo macawisleyda ah beenaa loo sheega nimaan berri waxba u gelaynaa been u sheegaya nimaan oda ka ahaynaa been u sheegaya waxaan leenahay hiraabow indhaha kala qaada wixii baaba'ay wixii dhintay waa dhinteen caana daatay dabadoodaa la qabtaa meel kasta oo lagu dagaalamo waxa ku dhimanaya waa wiil habar u dhashay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee muwaaxidiinta ah dakiga ee dhugmada leh ee dalkooda raba oo diintooda ka run sheegaya oo diin ay u tahay ilmahoodana dhalay inay ninkan aysan cidna ugu sinine ay birtooda la baxaan oo cadowga islaamka nimayo aan cid gooniya lagu hadlayne sidaan u noolnahay aan ninkan isagoo isaga wada qabanno waxaad arkayseen kii lalahay waa taliyaha ciidamada soomaaliya iyo kii lahaa waa idin xirxirin shuute iyo samey kii ummadda isbaarada ku laayey iyo sambaloosho laleeyahay waa sirdoonka soomaaliya sirdoonka soomaaliya ma ahane waa sirdoonka gaalada kanuu taliyaha ciidamada ee soomaaliya ma ahane waa taliyaha gaalada kanuu maxkamadii soomaaliyeed ma ahe eh waa maxkamadii gaalada ilaahay subxaana wa tacaalaana hor buu noogu sheegay meesha gaaladu ay ku dambaynayso ayagana hadda ninkii aqli lahow waad aragtay meesha ay ku dhammaadeenoo inta ka lugeeyeen meesha la yidhaahdo aadan yabaal ood lugeeyeen oo matabaan mareen oo gurceel mareen oo cadaado mareen oo baxda oo wisil mareen oo hobyo ka soo jireeyanay baabuurtoodii halawadoodii meel u soo tagay jabkaas alle subxaana wa tacaala qadareeye annaga awooddeenna ma aha alxamdulilah waaliga wilaayada islaamiga mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa kelimad ka jeediyey kulanka
fatuuxaadka iyo furashada ilaahay uuna siiyey labadii bilood oo ugu dambeysay cadowgii aad garanayseene muundaanyeereyhaya wakhti dhow maanta dufulihiisu dabayshaa kala qaaday xamraa saaka madaxtooya la isweydiiha iyo garoonkii muqdishoha la isweydiiha yaa ilaalinaya iyo yaa la aamin karaa ilaahay baa ku mahadsan waan u mahad celinaynaa beesha hiraab ee juhdigooda bixisay aragtidooda uruurisay isu keentay naf iyo maalba isu diyaarisay cadowgaas ilaahay inay boqonta goyso diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda ay difaacdaan u istaagaan ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan u ducayno hambalyayno bogaadinno wiilasha mujaahidiinta ah ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo ummadda muslimiinta ah sharafkeeda ay ilaaliyaan maalka iyo cirdiga iyo sharafka uu leeyahay ruuxa muslimka ah ay u ilaaliyaan u taagan naftooda u bixiyey ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay kitaabkiisu inuu ka taliyo adduunka oo dhan raayada tawxiidka laga taago soomaali waxaan rabaa inaan idhaha war soomaaliyey xasan gacmo gaala waa kaas saakay adduunka wax ku kala qarsoon ma leh haddaad lahedeen badda iyo berigaba waxbaan ka sugaynaa ceel shidaalan oo baqaysa haddaad lahedeen ninkaasi dulaal weliba aan qaadan waaye wax dulaal qaata aan qaadan waaye laakiin waxa hadda odayaashu ka hadlayeen oo maantay social mediyaha yaalla oo soomaaliyu ay wada ogtoon wax qarsoon la arag taasna waxaan leeyahay soomaaliyaan leeyahay xasan waxaan rabaa inaan idhahdo war xasanow maanta talanku siiha nin tala bixiya maanta waxaan isleeyahay ninka kuugu roonay inaan noqdaan rabaa xasanow ilaahay toobadkeen nabadoonnada beesha hiraab waxay u taagan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dhallinyarada ka soo jeeda beesha hiraab uu ku adeeganayo xasan gurguurte mahadsanid cabdiraxiin beesha juuraan ee degta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola noola ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee dagaalka cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya munaasabadani xoolo ku wareejinaysa jifada waaqle oo ka tirsan beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada bu'aale jifada waaqle oo ka tirsan beesha ajuuraan ayaa munaasabada waxay ku wareejisay laba boqol oo neef oo ari ah oo ay ku garab istaagayso halkanka ka socda bariga afrika iyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimo hore ee dagaalka munaasabadan waxa ugu horeyn ka hadlay nabadoonada iyo waxgaradka beeshaasi oo uu ka mid yahay uwaas muuse maxamed qalinle waxaan joognaa magaalada bu'aale halkan waxaa lagu soo wareejiyey ari ah tiradiisa laba boqol oo neef waxaana soo wareejisay beesha ajuuraan gaar ahaan beesha maaragtaay waaqle insha allahu tacaala beesha intaas leh maku arkaa doonto wayna ka badnaan doontaa intaas ka badan insha allahu tacaala laba boqol oo neef aan ku wareejinay ee, halkan waxaana lagu wareejiyey uwaas muuse waxaan rabaa marka xoolaha maanta aan keennay oon ka soo qaadnay beelwenta waaqla ajuuraan waxaan ula jeednaa gaalada reer yurub markay isbahaysteen oy dhaqaalahoodii raadiyeen oy islaam kula dirireen oy damceen in mataqaanaa muslimiinta lagu gumaada ay damceen raayada tawxiidka inay dhulka ay dhigaan saas dhaqaalahooda ay ku dhigaan ay damceen annagana ilaahay yaa diini taas ida annagana waa diidnay waxaan u istaagnay inaan doonno maalkeenna inta tabarteenna eh ood maanta waxaan meeshaan joogana waa ari waxaan doonaynaa insha allah reer yurubow dhaqaalahaadii keen inta islaamka ku burburlahayd damacaada iyo hamigaada saas waay annagana waxaan dadaal ku bixinaynaa dhaqaalo waxaan leenahay nool iyo nood geel iyo geesle waxaan leenahay waxaan doonaynaa insha allah inta nolosheenna ka dhimin inaan ku bixinna jihaad fii sabiilillaah ilaahay kitaabkiisaan ku taageerna naf iyo maalna aan ku bixinna hamigeennana ma aha muqdisho aan la qabanaa insha allah maqsadkeenna maalkeenna ilaa baytulmaqdis aan ka xurayna insha allah xoolaheenna waa soconaayeen insha allah xoolihii idaahay waxaan ku wareejinnay nabadoon bunlo oo ah naqiibka beesha waaqla asagana waxaad ku wareejin doonaa ugaaska beelwenta ajuuraan maanta marka inta waxaan u joognaa in aan bixinno xoolo jihaadkaas ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa in lagu bixiyey la rabo aan ugu talagalnay anigoo ah cabdiraxmaan cabdi buulle gaar ahaan beesha waaqle nabadoonnideeda ka wakiil ah waxaan maanta meeshaan ku wareejinaynaa ari ah laba boqoloo neef oo ay bixiyeen beesha reer waaqle oo ka dhalatay beelwenta ajuuraan insha allahu maalkaasna waxaan ku wareejinaa ugaaska beeshe ugaas muuse maxamed qalinle ugaasow maalkaas ilaahay idinkiis biidni illaahi albaari raggaas walaalaha oo mujaahidiinta in loo loo dhiibay walaalihii kusoo bixiyeen waxaan rajaynaa insha allahu igal wareeg reer waaqlo laba boqoloo neefaan kala wareejiyey cabdiraxmaan bulla igu soo wareejiyey jufada reer waaqlo waaye anina waxaan ku wareejinaa waaliga gobolka sheekh calidarwiish ayaan ku wareejinaa gaar ahaan waaligeenna oo wakiil ka ah waaliga gobolka ayaan ku wareejinaa alwaaliyow iga qiblo laba boqoloo ari ah sidoo kale waxaa boqolaalka neef ee beesha ajuuraan ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta boogaadiyey waxgaradka iyo odayaasha qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga jubbada dhexe anagoo ah beesha hawaadle beelweynta reer ajuuraan waaqle inay laba boqoloo neef ay keeneen oo ay ku wareejiyeen mujaahidiinta inaan markhaati ka ahay jifadii waaqle reer ajuuraan waa la baxen meel unka talagalayaa in laga taageero mujaahidiinta bariga afrika shabaab mujaahidiin waa lunka talagali ini oo dadka furumaaka jilbahiran luunka weela iidaan intaag inka badan saa dareerta qabaa'ilo badan oo bu'aala deganyaan lan welba intaag iyo inka badan wasaa wada hikowle awel ma ag walna horo luun dhiibi beeshiisu mahadnaqna oo maalka sheenti oo ilaahay dartaas in la beedi waxaan ku mahadinayaa islaamka iyo ehelka iskugu imaaday halkan walaalaha ku dhiibay hoolaha tiradooda gaarahaya laba boqoloo neef oo ajuuraan ehelka aan deegaanka nahay oo walaalaha nahay oo nasla degannahay beesha waaqle yaa dhiibtaan ilaahay hoolahooda iyo dadkooda ha u barakeeyo dhowaana ayay ahayd markii munaasabad ka dhacday isla degmada bu'aale odayaasha iyo waxgaradka beesha dabare ee wilaayada jubbada dhexe ay boqolaal neef oo ariya ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka aad buu u mahadsan yahay cazaam ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan baay iyo baraaruga bulshada waxaa qalinka u qaatay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman
halkani waa degmada buulafulay oo muddo ku dhowaad labaatan sano uu ka shaqaynayo nidaamka islaamiga ah ee gundhigiisa iyo maamulkiisa maadiga iyo midda xaadirka ahba ee allaha fadligiis gacanta ku hayso xarakada shabaabulmujaahidiin si gaara maamulka wilaayada islaamiga ee baay
إني غدوت بليلة فيها الغرام تلوى waxay bulshada halkan ku dhaqan ay sanado badan dugaashanayaan damal adagna u noqday shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda taas oo toddobaadyo bilooyin iyo sanadba mid ka xiga ay ku tallaabsanayaan horumaro kala duwan oo ay ku bulaalisay shareecada bilicna u yeeshay magaaladan ku dhowaad boqol sano magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca iyo taariikhda weyn ee gobolka hase ahaatee magaceeda ka hor maamulka islaamiga wuxuu ahaa midaan ka dhex muuqan magacyada magaalooyinka geyga soomaalida buulafulay hadda waa xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waa magaalo qadiimi ah oo dhacda goob istiraatiiji ah muhiimna u ah isku socodka gobolo iyo magaalooyin waaweyn oo ka tirsan koonfurta soomaaliya waana buqcad ay dhacdo dhinaca koonfureed ee wilaayada waayajoogna u soo ahayd dhammaan maraaxishii uu dalka soo maray macaan iyo qaraar intaba warbixintani waxay hordhac u tahay hadduu allaha idmo taxane aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada kuwaas oo aan uga gol leennahay inaan isku dultaagno horumarrada sannadihii u dambeeyey ay wilaayadan allah fadligiis xaqiijisay qaybtan koowaad waxaan ku ogaan doonnaa taariikhda buulafulay sida ay hadda tahay taxriifkeeda oo ay nooga warbixinayaan waayajoog si faahfaahsan ula wadaagaya andalus fariiqeeda halkan aan taaganahay waa albaabka laga galo degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ii muuqanaya bidhaanta magaalo sameynaysa isbeddel deg deg ah wakhtiganna la tartamaysa magaalooyinka waaweyn ee dalka ee balse aragtida magaaladan qurxoon waxaa ku duugan qisooyin iyo sheekooyin layaab leh kaas oo aan doonayo dhegayste inaan kaaga soo waramo si aan suurad dhab ah kaaga siiyo qisada buulafulay hoobasho ilaa sar u kac iyo sirta ku jirta guusheeda horaantii qarnigii labaatanaad ee miilaadiga ayay magaaladan nasiib u yeelatay inay noqoto goob la dego waxaana xilligaas askunkeeda lahaa xoolodhaqato soomaaliyeed oo ku xushay inay tahay deegaan ku wanaagsan xagga daaqa sidaa ayayna ku fidaysay magaaladan iyadoo dadkeedu ay higsanayeen inay gaarto asaageeda noqotana deegaan ay u dhammaystiran yihiin wax weliba balse caqabadaha soo wajaha ayaa ka dhigay mid u nugul dhibaatooyinka oo waxay dhinaceeda kala kulantay fawdadii iyo burburkii baahsanaa ee dalka soo wajahay aadan barre cusmaan waa mid ka mid ah waayajooga buulafulay waxa aan ka xog wareysannay magaaladan iyo waxyaabihii uu goobjooga u ahaa si gaar ah maraaxishii ugu horreeyey ee ay soo martay magaca buulafulay asalkiisa hore wuxuu ka yimid weel oo biigalaan oo lagu cabaya ka yimid weelka waxaa isku yaala war awnyugow dilay nin la yidhaahdo wartiisu ku dhex yaalla waruu ballaaway beeruu ballaaway awnyugow aaw intee ka imaate weelka weelka keewaay weelka fulay tuulona ma ahaynin waxana ma ahaynin laakiin markii odayaashaas degeen ayaa tuuladii la magacaabay geedaha ku yaalla waxaa la dhihi jiray marka fulaay markay soo degeen meesha ay imaadeen beer ay tacbeen war ay qodeen magay fulaay saasaa loo bedelay markii dambe tuula ilaahayna hadda nooga dhigay fadhigaa fuur furna faraasilay dhihi jireen intaa laga safri jiray aniga gaadiidka markaas qabna aan qabno waxay ahayd oor oorta lagu safri jiray badarka iyo alxamdulilah dharka iyo dharka baraaweena laga soo goosan jiray kii kale awdheyla laga soo goosan jiray wax magaalo la yidhaahdo noo soo dhowba ma jirin marka markii tuulada ay noqotay wadaad ay aroore la yidhaaha ayaa noo bilaawday kadib burburkii wuxuu deegaankan ka mid noqday goobihii ku saamoobay colaadihii sokeeye ee waddanka ka dhacay taasoo dib u dhigay horumarkeeda waxaana magaalada ku horgudbanaa caqabada badan oo ka hor istaagay inay la beratanto magaalooyinka ay isku wakhtiga ahaayeen caqabadaha magaaladan ragaadiyey waxaa ka mid ah dagaal beeleedyada oo magaaladan ku soo noqnoqday iyadoona markii dambe isku rogtay furin dagaal iyo dhufays la isku horfadhiyo tiro dhowr jeer ah ayayna magaaladan la kulantay gubasho ay ku sameeyeen maleeshiyo beeleedyadii magaaladan ku diriri jiray ugaas cali maxamed cusmaan cali maqane oo ka mid ah waxgaradka degmadan ayaa ii sheegay inay saameyn daran magaaladan ay ku yeelatay colaadihii la soo maray magaalada burburkii markii dhacshara burburka waa saameeye qabaa'ilada dagaalka waa saameeyey magaalada deegaanka hataa alxamdulilaahi inay ummado badan oo dhib badan ka dhex tiiri ayaa ognahay marka dagaaladii burburkii waa saameysay magaalada deegaanka marwal kubo marka la kubin haddana isla waxyar saacado yar ka bacda haddana ilaahay idinkiisa haddana ummadda waa is- oo deegaanka laheda waa tibida haddana sidii oo alxamdulilah markii horeba iyo u deganaad iyo haddana yaa ilaahay u makanay yaa u deg- yaa u degtay magaaladii tan hadda maanab unu dhax dhoognaayo waan aad arkaa lahaysiin bulafulaylera kadib sannado gudcur ah oo soo maray magaaladan iyo dadkeeda waxaa buulafulay u soo dilaacay waa cusub oo xaliyey dhammaan mashaakilaadkii ka jiray deegaanka kadib markii ay nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto goobaha lagu maamulo shareecada islaamka oo ay ka babanayso raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dibna u soo ceshatay ammaankii iyo kala dambayntii taasoo dhaxal siisay barwaaqo iyo xasilooni
لنا قرآننا نور لنا وعلى الشريعة سيرنا
sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa inooga waramay farqiga u dhexeeya xaaladdii ay ku sugnayd buulafulay ka hor inta aan laga hirgelin shareecada islaamka iyo wakhtigan sida ay tahay amniga magaaladani iyo deegaanka guud ahaanba een, intan walaayada islaamiga aysan imaanin wuxuu la mid ahaa deegaamadii een, qabaa'ilka ay ku hardamayeen een, ay isku dagaalsanaayeen ay isku dalahayeen la gubayey ayuu qayb ka ahaa si gaar ah dagaaladani waxay soo martay maraaxil dhowr ah xagga amniga marka laga hadlayo waxay soo martay marxalad la isku laayay oo dadkii wada deganaa oo deegaanka wada deganaa ku wada noolaa ay isku laayeen markii uu yimid maamulka islaamiga ah dee waxaa la yidhahdaa sadar muuqda su-aalka dhan si fiican waa saad aragto markii dambe maamulka markii laga hirgeliyey waxaa meesha ka baxay qabaa'ilkii inay islaayaan waxaa meesha ka baxay in magaaladii dib loo gubo waxaa meesha ka baxay wax allaale wixii isbaara ahaa iyo mukhadaraadii dhibaato ahaa alxamdulilah min daka alyowm ilaa yowmina hada waxay dadkeeda ku nool ku naaloonayaan amni iyo barwaaqo bixamdillahi subxana wataala wixii xilligaasi ka dambeeyey degmada buulafula iyo bulshadeeda ayaa qaaday dhabo cusub oo u jiheeyey jihada horumarka iyo barwaaqada kaasoo hormuud ugu yahay maamulka islaamiga ee wilaayada baay oo qaatay door firfircoon sannada gudahood magaaladii ay biyola'aanta daashatay ayaa noqotay goob barwaaqo ah oo ay ku soo hirtaan dadka iyo duunyada jahligiina waxaa beddelay aqoon iyo cilmi goobihii ganacsi ee curdunka ahaana waxay iyaguna isku beddeleen xarumo waaweyn oo soo xareeya dakhli badan xalaqaadka soo socda ayaan ku eegi doonnaa sida ay ku suurta gashay iyo sirta ka dambaysa horumarkan xowliga ku socda ee magaalada buulafulay
صروح العز فأمتنا نعيد لها سنبنيها نعليها تنادينا مواضيها نعيد لها مواضيها
aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu